Listen for deets. VOA1, the hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somalycom dohor wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha maarj ee sanadka waa sagaal afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan doorka haweenka ee dhanka nabadda xilli shalay caalamka laga maamuusay maalinta haweenka adduunka
doorka haweenka markii la dhaho waxaad dareemi kartaan bulshadu meel kastoo ay joogto haweenku waa lafdhabarka bulshada qofka biniaadankaina haddii dhabarka uu ka jabo ma dhaqdhaqaaqi kara inta kale waxaan leeyahay waxaan ka qaadanaa door muhiim ah shirkan horta fayskiisii labaad waaye markii bandiiraley iyo laga soo qabto galdogob
ciyaarihii kaalmiya heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan laakiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida aqalka sanadka ee maraykanka ayaa xalay ansixiyey xirmo lacageed oo gaaraysa afar boqol iyo lixdan bilyan oo dollar oo ah qeyb ka mid ah miisaaniyadda hay-adaha dowladda federaalka saacado yar ka hor intaysan xirmin shaqada dhowr hay-adood oo ka mid ah dowladda sharci dejiyaasha ayaa hadda maraya kalabar miisaaniyadda dowladda maraykanka ee sanadkan laba kun afar iyo labaatanka shan iyo toddobaatan ka mid a mudanayaasha sanadka ayaa haa ugu codeeyey halka ay diideen labaiyo labaatan mudane aqalka wakiilada ayaa horey u soo ansixiyey qeybtan miisaaniyadda ah xeerkan ayaana dhaqangal noqonaya marka uu saxiixo madaxweyne joe biden dhanka kale mudanayaasha labada aqal ayaa sii wadaya wadaxaajood ay ka leeyihiin xirmada labaad ee miisaaniyadda taas oo ay ku jirto qeybta difaaca dadaalkan ayayna dhinacyadu ku rabaan in lagu helo miisaaniyad dhammaan in loo helo ama la ansixiyo miisaaniyadda dhammaan waaxyaha dowladda federaalk ee maraykanka ilaa laga gaarayo labaiyo labaatanka bishan maarj xaakiim federaal ah oo fadhigiisu yahay gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa taageeray qeyb ka mid a siyaasadda madaxweyne biden ee uu doonayo inuu qaxooti cusub kaga keeno ilaa afar dal hase yeeshee ay si adag uga hor yimaadeen gobollada ay maamulaan xisbiga jamhuuriga xaakimka lagu magacaabo drew b tibton ayaa ogolaaday in sabab bini-aadanimo loo keeni karo ilaa saddex kun oo magangelya doon ah bishii kuwaas oo laga kala keenayo dalalka cuuba haiti nicaragua iyo venezuela xukuumadda biden ayaa doonaysa inay muhaajiriinta doonaya in maraykanka ay yimaadaan ay soo maraan nidaamka magangelyadoonka saxda ah haddiise ay ka leexdaan ay la kulmi karaan tallaabooyin adag gobolka texas iyo labaatan gobol oo kale ayaa xareeyey dacwad ka dhan ah barnaamijka lagu keenayo muhaajiriinta iyaga oo ku doodaya inuu keeni doono inay malaayiin dollar ku bixiyaan adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo ammaanka guud ee muhaajiriintaasi hase yeeshee waxaa gaashaanka u daruuray xubnaha u ololeeya in la meel mariyo barnaamijkan iyaga oo doodaha ay qabaan ay ku jiraan in siyaasadani ay taageeri doonto beeraleyda maraykanka oo ay shaqaale yaraanta haysato qaar ka mid ah dalalka caalamka ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan gargaar bini-aadanimo in marinka marin badeed ay kaga gaarsiiyaan marinka khaza kadib markii shan ruux ay ku dhinteen baarshuud ciladoobay oo ku dhacay xero qaxooti oo ku taala khaza shanta ruux ayaa dhintay kadib markii baarashuudka ay diyaaradda raashiinka ku xambaarto uu ku dhacay dalalkan ayaa maalmo muddooyinkan waday in diyaarado ay raashiin uga daadiyaan dadka go-doonsan ee khaza kadib markii xanibaad ay ku soo rogtay israa'iil dhinaca dhulka laakiin tan iyo wixii ka dambeeyey ku dhawaaqistii madaxweyne joe biden ee ahayd in marin badeed ama khaza uu ka gelin doono gargaarka bini-aadinimo ayaa dalal badan oo qaarkood u badan yurub ay hadda doonayaan in ay marinkaasi marsiiyaan qobrus ayaana gargaarka laga gelin doonaa haddii ay suuro gasho dadaalada ay dalalkaasi wadaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa inoo haya waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo isaga ku qabtay magaalada galdogob
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada galdogob ee gobolka mudug dhowaan ayaa lagu soo gabagabeeyey shir u dhexeeyey dhinacyada wadadegan galbeedka gobolka mudug degmada galdogob shirka oo ahaa mid lagu nabadeynayay xiisada ka dhexaysa dadka wadadegan miyiga gobolka mudug gaar ahaan deegaanada galbeedka dhaca odayaal iyo waxgarad ay hormuud ka yihiin dadaalada nabadeed ayaa ka socday haddaba barnaamijka madasha dhallinyarada waxaanu toddobaadkan kaga hadli doonaa dadaalada nabadeed ee socda doorka ay ku leeyihiin haweenka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan anigoo cabdiwaaxid ayaana barnaamijka idinkaga soo jeedin doona degmada goldogob barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane iyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada galdogob kiin gaafa geesood kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda ugu horreyntii muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday dadaalo nabadeed waxaa qeyb ka ahaa dadaaladaas ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ee aan ku hormaro kiin gaafa kusoo dhawow v o a marka xigta bal kaalin caynkee ah bay ku leeyihiin dumarku dadaalada nabadeed ee socda ee lagu xalinayo khilaaf beeleed muddo ka badan soddon sano ka taagnaa deegaana hoostaga degmada goldogob waxay ku leeyihiin door aad iyo aad u toosan bay haweenku ku leeyihiin waxaan dhihi karaa haddii aysan haweenku aysan doorkooda aysan bannaanka soo dhigin inaan nabadeynba dhacdeen ama aysan wax suurtagaleen sida xaqiiqda ah because waxaan dhihi karaa labada dhinac oo maanta toddobaadkii haddana soo dhaafay waxaa goldogob heshiiskooda uu ka cadyahay ama adduunweynahaba sidaad uga aragtaan gacmaha isqabsaday taas oo isu soo jiideen culimmada aqoon-yahanada maxaan ku dhahaa ilaahyada beerka oo u dhiman aqoon-yahanka iyo culimada dhalinyarada ururada haweenka waxgaradka taas oo aad ay u soo dhoweeyeen in ay hawshaa ka qayb qaataan si aad iyo aad iyo farxad leh waxaan dhihi karaa hadda asbuuci hadda aynu ku jirnay waxaa nala jooga wafdi galmudug ka yimid farxadda iyo soo dhoweynta maanu daalin haddaan nahay gabdhaha labada dhinac maasha allah taas waxaad ka arki kartaa caloolfayoobaan hade haddii hooyo aysan keeninin hawshaa inay suurtogeli lahayd uma malaynayo guri walba nabadda waxaa kasoo dhista hooyaa kasoo dhista ayadaa soo dirta ninka ayadaa soo dirta wiilkeeda ayadaa soo dirta walaalkeed haddii intaas aysan wax wanaagsan usoo sheeginna ma suurtogeli lahayn nabaddu ma suurtogeli lahayn laakiin intaasba waxaan kusoo dhaweyna anagoo labada dhinaca oo doorka cayaarayna dumarka ayaan waxaan kusoo dhaweynay wiilkii sameeya falxun inuu inaana anagu dhalin ee hilibkayaga aan ka goynayno tiirkan aan kusoo xirayno sharciga islaamkana aan la tiigsan doono guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug kusoo dhawow adigana bal marka ugu horreysa muhiimad caynkee ah bay idiin leedahay in dadkan deegaanadan wada degan ay nabdoobaan oo ay nabad daaqa iyo biyaha ku wadaagaan waa dhowahay bismiillaahi raxmaani raxiim marka hore ummadda soomaaliyeed waxaan salaamayaa meel kastoo ay joogaan gaar ahaan idaacadda v o e da shaqaalaheeda madaxa sare iyo kuwa hoose intaba waxaan salaamayaa shirka nabadda ee beelaha dogob waxaan usoo noqonayaa doorka haweenka doorka haweenka markii la dhaho waxaad dareemi kartaan bulshadu meel kastoo ay joogto haweenku waa lafdhabarka bulshada qofka bini aadankaana haddii dhabarka uu ka jabo ma dhaqdhaqaaqi kara inta kale saas darteed anagu waxaynu nahay haweenkii maamul goboleedyada ama maamulka galmudug iyo maxay ahayto gabdhihii nabadda hadda taytal ahaan inta badan waxaa nooga sii muhiimsanaa shirka nabadda oo meesha la dhaho galdogob anigoo ku hadlaya haweenka gobolka mudug afkooda galmudug iyo weliba puntland oo aan maanta ku suganahay degmada galdogob waxaan leeyahay waxaan ka qaadanaa door muhiim ah shirkan horta fayskiisii labaad waaye markii bandiiradley iyo laga soo qabto galdogob markii hore ayadoo dadku kala shakisan yihiin ayaa waxaa u babac dhigay reer bandiiradley inay gogasha nabadda fidiyaan midii beddelkeedii oo laba ujibaaran ayaan galdogob ugu nimid haweenku ewel baaban ilaa iyo intaas waxaan u taagnay nabadii gaalkacyo nabadii godod nabadii maxay ahayto meel kastaan tahriibayna inagu haweenkii nabadda ah waxaa ku sugan maanta galdogob gabdhihii gobolka mudug waxaan samaynay run ahaantii horta dagaalku wuxuu saameeyaa waa haweenka u dhaawacaa wiilasha dhimanaya wiilkeena hadduu dhinto waa gablanaan nahay haddii walaalkeen dhinto waa walaal la-aan haddii ninkeenna dhinto waa asaay haddii maxay ahayto aabaheen dhinto annagii naftirkeeniya agoon ah waxaa noo sii dheer qaxi iyo barakicii waxaa nagu dhacay inay gabdhihii geedaha hoostooda ku fooshteen inay isku go-een inay dhiigbaxeen inay dhibaato aan la arag oo la maqal gabdhihii ku dhacday waxaa nagu dhacday dagaal waxaana daashaday loo fiirsado sana dugsiyeedka xilliga sanadka dabayaaqadiisa oo imtixaanaadka ardayda baana qaban jiray xilli kasta markaasaa intaan qaxnoo barakacnaa cunuga madfac ku agdhacaa hooyada madfac ku agdhacaa cunugii oo imtixaankii meeshuu lix boqol ama siddeed boqol ka keeni lahaa markuu saddex bilood ama labaatan maalmood madaafici ku agdhacdo qoraxoodo werwero oomo sana dugsiyeedkaas boqol buu keenaa ama konton u keenaa ama shoog bayba wada qaadeen ardaydii dhibaatadaas haddaan nahay nugulka hooyooyinka waxaan nugul markaan dhahayo waa caruurta iyo haweenka waxaan aad iyo aad uga cabanay oon ka qaylina oon ka hor sheegnay nimankeenna ama wiilasheenna ama walaalaheenna ama odayaasha dhaqanka ama muxuu ahaayey dadka hawshaas qabanaya inaysan mar dambe gablan iyo agoon iyo asaay iyo walaal la-aan iyo saxariir iyo baraka aanaan u noqon haddaan naha hoyooyinka waan ka codsanay waan ka codsanay cod dheer baanan ugu sheegaynaa nabadda in la saxiijiyo nabadda in la adkeeyo waxaan arkayn waa soo dhaweyneynaa horta shirka siduu hadda u dhacayo maasha allah waa la isfahmay wixii la isku tabanayay waa la isu qiray wixii la kala qabay waa la bilaabay gogol qurux badan baa dhacday ayadaas baan rabnaa in la saxiijiyo ayadaas baa waxaan leenahay gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha ka dhashay labadan beelood ama gabdhaha ka soo jeeda labada maamul goboleed ee maamul goboleedka galmudug state iyo maamul goboleedka puntland waxaan leeyahay walaalayaal u istaaga nabadda meeshaad hubka iyo qarashka uga bixin jirteen iyo iyo rasaasta iyo wiilasha dhaawacma saxariirtooda waxaad ku bixisaan go-aamaa la qaatay kitaabkiibaa gacanta lagu qabsado qorigiibaa lagu istaagay taasaa la rabaa inaad qarashka ku bixisaan nabadda
dumarka inta badan waxaa lagu dhaliilaa in doorka ugu weyn ee colaaddu ay qaataan marka ay noqoto kicinteeda ama hurinteeda dahabka inaad gadaan ragga inaad abaabushaan ee kicisaan hadda ma u diyaarsan tihiin taa beddelkeeda inaad qayb ka noqotaan daminta dabka dadka dhexdiisa ah iyo colaaddii in aad ku beddeshaan nabad iyo dadku inay isu soo dhowaadaan
taas haddaan kaaga jaba ka jawaabo walaalow haa taas waxaan ka gaarnay go-aamo akoonkayga waa xirannay haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed waana isku dhaarsanay inaan akoonkayga xiranno dahab dambe o aan gadayno iyo abaabul dambe oo aan samaynayno ma jirto waxaa noo go-an wiilka soomaaliyeed ee qaladka ku tillaabo walaalkiis aan wax ka qabin shanta xaba ku dhufta inaan caloosheeda ka duubanno oo sharciga islaamka shalay sidii aad arkaysay oo kor loogu qaaday qorigana loogu istaagay inaad tiirka saa loogu soo xiro oo hooya aysan oranin anigaa dhalay ee caloosha ay ka duubato go-aankaasa annaga noo cad akoomada iyadina waan xiranay waana ku midownay haddaan nahay gabdhaha soomaaliyeed lambar one ayagaa qaatay inay akoomadooda xirtaan gabdhaha soomaaliyeed oo kalena waxaan ugu baaqaynaa inay akoomadooda xirtaan u istaagaan nabadda lacagtii aan ku bixin jirnay ninka dhaawacma iyo ninka maxaan ku dhahaye furinta jooga waxaan ku bixinaynaa isdhexgalka bulshada inay isu dalxiisaan inay isjeclaystaan inay isu yimaadaan baabuurta shidaalka inaan ugu shubna xalfadana ugu dhigna baan u diyaarsanay taas maymuun waxaa jira dadaallo duqeydii dhaqanka ay hormuud u ahaayeen hadda qeybaha bulshada iyo culamaa udiinka oo dhan ayaa diyaar u ah dadaaladeen nabadeed adinka marka ay noqoto ka dumar ahaan kaalintiina inaad ka qayb gashaan shirarka ka suko maxay tahay
aad iyo aad kaalinteenu waa inaan nabadda xoojino oo aan intii aan soo sheegnay oo markii dagaal dhaco naga dhimanaysay ama wiilkeennii ama ninkeennii ama aabaheen ama maxay ahayto oo gablan iyo dhibaataya asay ahayd si aanay mar damba noogu soo noqonin marka aan leenahay akoonkii waan xiranay ujeedka aan ka leenahay keliya ma aha akoonku inuu lacagta yahay ilaa nabadda ay xaqiijiyaan nimanka dagaalamaya inaan gabari gogosha u firaashin oo ninka soo dagaalamo walaalkii soo dila aanay qarin oyna guriga gashan inaasan ninku hadduu maanta soo dagaalamo oon caawa la qaboojinoo dharka laga bedelinoo dee aan maxay ahayto la marxabayn berri kuma noqon karo haddii layraa dhiig wala halkaa kaa uraya of banaanka iga tag go-aankaas baan qaadanay ilaa nabadda la xaqiijiyana akoonkumadeenu waa xiran yihiin waxaan soo saarnay go-aamo la yidhaahdo hooyada nabadda oo haddaan haweenka nahay aan ka rabno gabdhaha dibadaha jira inay nala xoojiyaan hooyada nabadda oo aan koonfur iyo galbeed gobolka mudug iyo bari iyo qoraxsan intaba aan gaarsiin doono hooyada nabadda oo ah inaan wiil dambe aysan oday dambe wiil bac ku qaadanin wiilkii wax dila shareecada islaamka lala tiigsado ninkii xoolo dhaca oo maal dadow dhaca shareecada islaamka lala tiigsado kan aabihii la dhaco iyo kan adoogii lasoo wareejiyo si aan tuugga loo qarsanin waxaana daashado wiilasheeni dhameeyey ninkii wax ku soo dilaa dhinacaan midig dhinaca bidix buu ku dhuntaa markaasaa la alla waa ina adeerkaya ii qari banaankaan keenayna haddaan gabdhaha nahay dhiig cab banaanku naga yaala walaalka dila banaanku naga yaala tuug banaanku naga yaala bacmadow wiilasha lagu kala qaadayna waan ka soo jeesanay gudoomiya kiin ma jiraan waxyaaba si gaar ah adinka haweenka aada uga dalbateen odayaashii dhaqanka iyo culamaa udiinka shirka hormuudka u ahaa oo nabadda lagu xoojinayo haa way jidhaa waxaan nidhi annagu haddii aan nahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay shirku maanta ito inuu dhaboobo uusan dheeldheel noqonin taas waxaa aan ku arkaynaa baan ku nidhi xaqiiqdeedii in dadka reemiyiga la aado wax loo sheego la wacyigeliyo la sameeyo tabliiq socda oo dadka wax u sheegoo wacyigeliya wiilka ee baadiyaha jooga oo ku ababay qoriga iyo dhiigga dadow oo aan garanaynin maaragtay xushmadda ay leedahay maaragtay walaalkiisa xushmadda uu leeyahay aan garanaynin wuxuu ku islaami karaa oo wax ku garan karaa wacyigelin badan oo la siiyo sanadyo aan maalin ahayn bilna ahayn marka inaan tabliiqu istaagin waxaan ka codsannay madaxda iyo iyo culimmada inaan tabliiqu istaagin wacyigelintu istaagin annaguna garabkiinaa naho waan la soconaa baan dhihi waa inaan in badan wax u sheegnaa wiilkii ku dhashay qoriga maantana ku qangaaray in haweenkiinnii oo midaysan aad tagtaan deegaanadii miyiga ahaa oo aad xoolo dhaqatadii dhibaatadu ay ka dhexaysay ee daaqa iyo biyaha ku murunsanaa aad soo wacyigelisaan ma u diyaarsantihiin oo ma ka wada hadasheen aad iyo aad si fiican waad mahadsan tahay mudane maxay ahayto cabdiwaaxid run ahaantii annaga horta waxaan caan ku nahayba inaan dhex istaagno xabadoo socoto ayaan dhex istaagnay markii nimanku kala celin waayeen intaasoo jeer nabadda raadinteeda waxaan istaagnay boqol sano ka hor dagaal dhacay godad baan tagnay oo waxaan tagnay dhinaca kale qarqoora iyadoo haweenkii isku dar ah oo haweenka aan guddiga nabaddo aan afhayeenka ka ahay aniga markii ka guddoomiyennimadayda maymuun gobol mudug xagga la ii dhigo haddana waxaan diyaar u nahay nabaddu ma aha dadka reer magaalka colaadu colaadu ma aha dadka qabowsaday oo kafeega iyo barafka haysta waa wiilka geedka hoosiisa ku jire lagu yiri ninkaas geelkaas iska leh iyo iyo maxay tahay aqal soomaaligaas waa ninka aabbaha dilay weligii ninkaabu difaac uga jira kaasaan waxaan rabnaa inaan barno aabbaha sabab ilaahay buu u dhintay mana noolaan lahayn inta nool baa badbaado u baahan kaasaan waxaan rabnaa inaan barno inuu walaalkiis yahay wiilka dhinacaas hadda degani wiilkaa yaree colaada la bara baan rabnaa inaan wacyi gelino waxaan rabnaa inaan maskaxdiisa ka saarno colaadoo nabadda iyo farxadda gelino oo wiilasha loo sameeyo mashaariic iyo waxbarasho iyo shaqo abuur weliba ninku markuu akoonkiisa macnihii ilbaxo oo waxbarto ama markuu business haysto ama markuu dhaqaalo meel ku ogyahay inuu dhintana ma jecla mustaqbal buu u baahan yahay inuu dhaawacmana ma rabo wuxuu isleeyahay kistaa haysataa qaybi kaa baxaysaa laakiin wiilka geedka hoosiisa ku qalalay ee balaayada ku ku dhacdo injirtu ku gashay oo colaadu hayso wuxuu leeyahay aarso aarso waxaan rabnaa noolow inaan ugu bedelno insha allah wiilasheena oon gacmaha isqabsanoono xaru- furumaha istaagno meel kasta tagno wiil aanan u sheegno waxa bacmadooda lagu qaad- kala qaadanayaa inay tahay wiilasha oon idhaahno waxaad ogaataa inaan lagu kala iibsanayni haddaad walaalkaad dishatiirka in lagugu soo xirayo inaan shareecada islaamka lagu maamulayo inaan barnaan rabnaa wiilasheena iyo nimankeena iyo walaalaheenna iyo aabayaasheena laakiin tillaabada tan idii xigta ee dadaalada nabadeeda socda ka suko maxay tahay oo hadda aad qaadaysaan ka haween ahaan
lambar wan waa inaan aadnaa miyiga wacyigelin waa inaan u qabanaa joogto ah si wiilkii ku dhashay xabadda kuna qaangaaray aan uga dhigno maskaxdiisa waxa ku jira aan uga shubno oona cajalad kale oo ku shubno nabadda wanaagga ay leedahay iyo qorigu xumaanta uu leeyahay waxaa jira eh, waxyaabaha hadda eh, lagu muransan yahay oo aan weli xal laga gaarin Eh, isu soo dhoweynta dadka eh, hadda kala taagtaagan Eh, qayb ma ka qaadanaysaan haa doorka ayaan ka qaadanaynaa mid weyn Eh, waxaan doonaynaa inaan isku soo jiidno ilaa xad lagu- aan laguna kala tegi maayo waxaa hadda la- eh, lagu kala taagtaagan yahay waa wax easy ah insha allah biidnilah sida anagu aan rabnaan ku dhammaynaynaa aada masta Eh, ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena madasha v o e da Eh, maxay tahay fariinta nabadda ee aad diraysaan eh, marka aad fiirisaan dadaalada socda iyo doorka haweenku uu ku leeyahay eh, nabadda eh, deegaanadan galbeedka gobolka mudug aad iyo aad doorka waxaan farayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan inay gacmaha isqabsadaan nabadana u istaagaan gaar ahaan dadka ay qusayso ee furuumahan isu dhexeeya ama daafaha gobolka mudug afartiisa dhinac markii la yidhaahdo dadka u dhashee jaaliyadaha ama maalqabeenka ah ama samaha jecel inta samaha jecel inta xumaanta jecel oo midiyaha isugu dhiibta ma- een, allaha soo hanuuniyaan leenaha inta samaha jecel waxaan leenaha ka qayb qaata maalin kasta markii dagaaladu dhacan contribution baan isu darnaa ee, hay-adaha ku qaraabta nabadda ama ka shaqeeya ee ciwaankoodu yahay hay-adaha nabadaan u istaagna yidhaahdana waxaan leenahay waa inaad ka qayb qaadataan oo meel kastoo colaadi ka dhacdaan u soconnaa aadna soo garab istaagtaan ee, bajetka aad nabad baan wax uga qabanaa leedihiin annagoo odayaalka hoos ugama nihin waxaan nahay haweenka nabadda waxaan nahay gabdhaha nabadda gobolka mudug waxaan nahay gabdhaha mas-uuliyiinta gobolka mudug waxaan rabnaa insha allah guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo sharaf oo dhan baan leenahay inaan u istaagno oo meel kasta istaagnaan rabnaa marka waa inay garabna siiyaan hadday gaadiid tahay hadday fan tahay hadday wiilasha waxaan wax ugu sheegi lahayn tahay waxaan leenahay jeebabka hala furo hay-adaha ay qusayso iyo dadka u dhashay deegaamadaas ee muxsiniinta ah ee khayrka
fariintaydu waxaa weeye abbaaya maymuun sida ay sheegtay in naloola istaago khayrka way u taagan yihiin gabdhaha soomaaliyeed lafdhabar bayna u yihiin haddii xataa aan naloola istaagin annaga u taagan ee, marka waxaan dhihi lahayn si sharafsan oo sharaf leh gacmo wadajir bay wax ku gooyaan aan isku raacno waxba nagama halaabayaan soomaali weyn meel kastoo joogto waxaan ugu baaqayaa nabad iyo iscafis inay iscafido isu samirto isu dulqaadato wixii horeyna xaladhelay ee ka wada noqoto meelay joogtaba aaday umahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dowlad goboleedka galmudug maymuun cali nuur geefane iyo guddoomiyaha ururka haweenka degmada goldogob kinga faag geesood barnaamijka madasha intaa ayaa kusoo gabagabaynaya anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiinaya barnaamijka toddobaadkan waxau idinkaga yimid degmada goldogob ee gobolka mudug
aad ayuu u mahadsan yahay cabdi waaxid macalin isaaq oo nala socodsiinayey barnaamijkii madasha dhallinyarada weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa galabta iyo caawa la kala ciyaaraya ciyaarta ugu soo horeysa haddii aan ugu horeysino horyaalka premier leaga waxay u dhexeysaa kooxaha manchester united iyo everton ciyaartan waxay ka dhaceysaa garoonka kooxda united ee old trafford united ayaa dooneysa inay kasoo laabato guushii we- markaasi wejigabaxa ahayd aan idhaahda guuldaradii wejigabaxa ahayd ee ay kala kulantay kooxda manchester city oo ah hadda tan ugu awooda badan difaacaneysana horyaalka premier leaga old trafford ayay kusoo dhoweynayaan kooxda everton oo hore ay uga soo badiyeen tababare tan xaagna haddii uu ka badin waayo everton waxaa kusii kordhi doona cadaadiska iyadoo haddaba aada looga hadlayo hubanti la-aanta markaasi shaqadiisa in kooxda uu sii joogi doono haddii uu ku hogaamin waayo inay ka mid noqdaan afarta sare bournemouth iyo sheffield ayaa wada ciyaari doona crystal palace iyo luton ayaa isku aadan wolves iyo fulham ayaa wada ciyaari doona kooxda arsenaal oo labadii bilood ee u dambeeyey dhalisay soddon goolna waxay la ciyaari doontaa kooxda branford arsenaal ayaa sanadkan cusub ee laba kun afar labaatanka waxay la soo baxday waxdaro yaab leh iyadoo goolal badan ku xaaqiysay kooxaha ka horyimaada laligana waxaa isku aadan valencia gataaf ayaa goordhow wada ciyaari doona cadis iyo atletic madrid granada iyo real sociedad hiro girona iyo susuna ayaa isku aadan laakiin horyaalka seere aga kulan adag ayaa maanta jira kaasoo u dhexeeya kooxaha inter milan iyo bolonya kooxda inter milan oo ah tan la loodin layahay seere aga ayaa waxay u tegeysaa kooxda bolonya oo iyadana sanadkan muujinaysa qaab ciyaareed cajiib ah waxaana wata tababare tiago mota oo markaasi shax ama qaab cajiib ah kooxdan u ciyaarsiiya indhaha ayaa lagu wada hayn doonaa janowe iyo waxaa wada ciyaari doona monza kalyari iyo salanitana ayaa isku aadan sisoul iyo frensonna waa isku aadan yihiin natiijooyinkana idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan balse kaalmihii heesaha iyo codadkii cawaalo aadan iyo aamina afrig tilmaan qurux tima haldhaa iyo tariig u egtaan calmaday codadkii aamin afrig iyo cawaalo aadan ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
sarbeeba lagu tuusaa